العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب الجنائز جنازوينكي أيو كتابي هاي جنائز وجمع جنازة وبفتح الجيم أما جمع جنازة بكسر الجيم وحنا أي علماء يراهدين إنكس إسكير خلافين لقاهان جنازة هدين ليراهضه وميتك جنازة هدين ليراهضنا ونحشك culimada qaar waxay leeyihin jinaaza waxaa la yidhaahdaa marka uu meydku dul saaran yahay isagoo weliba kanfan ayaa la yidhaahdaa waxaanu ereygu ka yimin janazahu yajnizuhu bimacnaa satarahu wuu astray oo wuu qariyey tartiibta fuqahadu ay kutubta u dhigaanna halkan ayay keeneen maxaa yeelay waxaa ka mida dee waxyaalaha faralyaalka ay janaasadu leedahay salaad lagu tukanayo sidaa daraaddeed ayay salaadihii kale markay dhammaadeen salaaddii janaasada ay ku xigsiiyeen waxaanu markaa axkaamtii ku tacalluqday qofka dhintay hadday tahay maydhidiisii iyo kafandiisii iyo kutugashadiisii iyo aasidiisii iyo waxyaale la xidhiidhay ayuu kaga hadlayaa waxaanuu ka yar horraysiinayaa waxyaalo looga baahan yahay qofka mukallafka ahi inuu sameeyo intaanu dhibannin wuxuu uhi markaa sheekhu raximah llahu tacaala liyugtir ha badsado qofku dikra almowti mowtka xuskiisa ha badsado wayastacidda hana ugu diyaargaroobo bitowbati towbadkeen iyo wa raddi lmadaalimi wixii madaalimha inuu iska celiyo walmariidu kii xanuunsanayaba aakadu u sii adag weliba arrimaha waxau leeyahay sheekhu liyugtir qofkii mukallafka ahaa ee qaangaarhka ahaa ee caqliga lahaa ha badsado ama mid fayow ha ahaado ama mid xanuunsanaya ha ahaadee dikra almowti mowdka xusidiisa iyo xasuustiisa iyo sheegiddiisa ha badsado maxaa yeelay mar kasta marka uu xuso ee uu xasuusnaado dhimashada iyo geerida taasi waxay noqonaysaa mid macsiyada ka joojisa waxay noqonaysaa wax ku riixa inuu ilaahay ateeco oo taacaad iyo wanaag la yimaado mar kasta markuu xasuusan yahay inuu dhimanayo oo la qabanayo oo qabrigii yaraa la gelinayo oo camalkiisii uli halkaa ku sugayo wax kale aanay ku anfacaynin qof macsiyada iyo xumaantana iska ilaaliya ayuu noqonaya daacada iyo waxa wanaagsanna badsada waxaana arrinkaa u daliila xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan ay warire laga warinaya sanadkiisuna saxiixa yahay nabigu sala allahu alay slam uhi akiruu min dikri haadimi ladaat waxa badsataan xuska ka macaanyaalka gooya waa geerida adigoo macaan iskaga jiro oo adduunyadii macaansanayo oo xaaladdu ku wanaagsan yihiin ayuuu markaa gam ka siinayaayoo aada geeriyoonaysaa waxaa markaa riwaayo kale ayada ku sugnayd oo uu leeyahay tabaraani awsadka uu ku soo saaray bayhaqina shucabuliimaanka uu ku soo saaray oo sanadkiisuna xasan yahay sida haytami markaa uu sheegay inkastoo khadiiba shirbiini markaa uu nisbeeyey nisaa'i oonu nisaa'ina suqradiisa iyo kubradiisa midnaba aanu ku jirin wuxuu uhi fa innahu maa dukira fii kaiirin ilaa qallalahu walaa qaliilin ilaa kaharahu waxa mawdka iyo kaa macaangooyaha xuskiisa loo badsanayaa laguma xuso wax badan oo adduunyo ah qofku isagoo adduunye markaa ku dhex jiro adduunyo badsaday haddii lagu xuso ilaa qallalagu waa yareeya oo qofkii adduunyadii buu yaraysanaya walaa qaliilin wax yar oo camala laguma xuso ilaa kasara wuu badiya haddii camalkaagii markaa aakhiro yar yahayna oo aad mawdka iyo geeridaad xusatana wuu ku badinayaayo yacni waad kacaysaa wayastacidda walyastacidda hana u diyaargaroobo mawdka iyo dhimashada muxuu ugu diyaargaroobayaa bitowbati inuu towbad keeno oo markaa wixii macsiya iyo xumaanuu galay uu ka foqo inuu ka murugoodo inuu goosto inaanu dib ugu noqonaynin iyo waradilmadaalimi wixii madaalimahayo dulmiyaalahee uu galay inuu markaas u celiyo ehelkeedii iyo ciddii uu ka galay inuu u celiyo ayaa ugu diyaargaroobayaa maxaa yeelay waxaa la arkaa inay dee geeriduba si faja iyo kadaa u qabato oo ay u suurtogeli weydo markaa inuu u celiyo dadkii lahaa walmariidu qofka xanuunsanaya ayaana aakadu arrinkaa aad u adag isagu walmariiduba aakadu aad u adag arrinkaa bimacnaa doonidda laga doonaya aad uu u daran yahay u adag yahay kii fayoobaa isaga ayaa aad uga adag xagga doonidda arrimaha maxaa yeelay isaga mar hadduu xanuunsanayo dee muqadamaadkii hordhacyadii geerida ayaa markaa ku timi oo ku soo degtay sidaa daraaddeed inuu markaa towbad keeno oo wixii madaalimaha iska celiyo ayaa aad ugu sii wanaagsan wa yudjacu waa la jiifinaya almuxtadaru qofkii lagu soo xaadiray waa la jiifin lijanbihi la'ima dhinaciisa midig baa loo jiifin ila alqiblati xagga qiblada ayaana loo jeedin cala saxiixi saxiix haddaan qabanno fain tacadara hadduu dhinacaasi suurto geli waayo lidayqi makaanin meesha cidhiirigeeda darteed iyo wanaxwi wixii ka mida ulqiya waa la ridi calaa qafaahu qadaadkiisa wa wajhiya wa akhmusaahu wejiga iyo labadiisa rays magaadho ama calacalihiisuna lilqiblati ayaa la yeeli wa yulaqanu shahaada shahaadadana waa loo laqinay bilaa ilxaaxin ayadoon waxba lagu celaynin wa yuqra waa la aqriyay cindahu agdiisa yaasiin suuratu yaasiin baa lagu aqrin walyuxsin qofku hana wanaajiyo dannahu malihiisa birabbihi uu ka malaysanayo subxaanahu wa tacaala waa inuu malahana wanaajistaa waxau sheekhu leeyahay wa yudjacu waa la jiifinaya almuxtadaru qofkii lagu soo xaadiray ee aan dhimanin laakiin sakaraadkii mawdka iyo xanuunkii uu hayo ee isagu markaa aan isrogrogi karaynin lijanbihi alayman dhinaciisa midig ayaa loo jiifinayaa ila alqiblati ayadoo weliba qibladana loo jeedinayo oo xagga iminka halkeena dharka koonfur loo jeedin maayee inta dhinaca midig loo jeediyo ayaa wejigiisana xagga qiblada la qaabilinaya maxaa yeelay dee waa ashrafu ljihaad jihooyinka markaa waa halkii ugu sharafda badnayd waxa kale oo markaa iyadana ku soo aroortay xadiid markaa rag dhowri ay warinayaan oo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay ka mid yihiin nabigu sala allahu alay slam madiine markuu soo galay albara bnu macruur ayuu weydiiyo markaasaa la idhi safar ayuu dhintay hulusa maalihiina aduu kuu dardaarmo waxaan u dardaarmay in qiblada loo jeediyo markii lagu soo xaadiray markaasaa rasuulku yihi asaaba alfitra fitradii toosnayd ayuu ninkaasi asiibay hulukii uu ii dardaarmayna ehelkiisii ayaan markaa ku celiyey kadibna nebigu waa ku tukado ilaah u naxariiso oo u dembi dhaaf buu yidhi markaa waxaa loo jeedinayaa ila alqibla qiblada ayaa loo jeedinayaa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waana sida marka sidii luxudka loo dhigayo oo kale ayaa loogu dhigayaa waana sida imaamu maalik iyo abu xaniife iyo dhammaantood ay ku tegeen qolada kalena waxay leeyihiin qadaadkaas ayaa laysaga dhigaya walow yaanay markaa cudurtoobinbe haddaba fain tacadara haddii uu cudurtoobo u suurto geli waayo in dhinacii midig loo dhigo lidayqi makaanin meesha ayaa cidhiidhi ah wa naxwihi iyo wixii lamidaho masala dhinacaasoo kale ayaa cillo iyo wax kaga sugan yihiin ulqiya calaa qafaahu qadaadka ayaa markaas loo ridayaa oo sidaa qadaadkaa loogu dhigi wa wajhiyo wa akhmusaahu wejiga iyo calaacadihiisana waxaa la yeelayaa lilqiblati xagga qiblada ayaa loo jeedinayaa oo weliba inta madaxana loo soo yar taago si uu markaa madaxiisa iyo markaa calacalihiisaasiba ay u qaabilaan ayaa xaggaasaa loo jeedinaya markaa khusaynku waa raysmagaadhada laakiin hadda calacalaha ayuunbaa looga jeedaa markaa isaga calo saxiixi baynu nidhiye taanigu wuxuu leeyahay mar kastaba qadaadka ayaa loo dhigaya walow xataa dhinaca midigbaha suurtogelaye isagu wuxuu leeyahay dhinaca dambe ee qadaadka ayuunbaa loo jiifinayaayo cagahana xaggaasaa la marinaya qiblada madaxiisana waa lasoo yarraaraya wa yulaqanu shahaada shahaadadana waa loo laqinayaa laa ilaaha ila allah baa loo laqinayaa bilaa ilxaaxin ayadoo lagu celcelinaynin si aanu markaas kolba mar ayaa lagu soo qaadi hadduu yidhaahdo waa laga hadhi ilaa hadal kale haddana yidhaahdo waa lagu celcelinayaa yani kolba waxay leeyihiin dee la wadi maayo sii wardi oo kale un loogu wadi maaye masalan marka la maqashiiyo ee u yidhahdo waa la iska day hadduu hadal kale ka dambaysiiyo haddana waa lagu celin bay yidhahdeen marka bilaa ilxaaxinta waxay leeyihiin sidii dee wardigo kale loogu qaban maayo weliba shaaficiyadu waxay yidhahdaan qulna la odhan maayo laa ilaaha illa allah dhina la odhan maayo si aanu markaa qof dee sakaraad iyo xanuun hayo weeyaane intuu caroodo aanu odhanin waxba odhan mayne dhayadaa iyo si aanu odhanin waa laga qoranayaa un bay yidhahdeen laakiin siday axaadiis saxiixii ku soo aroortay nin ansaari oo nebigu booqanayay qul laa ilaaha illa allah dhe buu yidhi iyo ninkii markaas yahuudiga ahaa iyo laa ilaha illa dhe buu yidhi kaana islaam buu yidhi oo dee amar buu markaa ku siiyey wayulaqanu shahaada waa loo laqinayaa bilaa ilxaaxin waayo xadiidka imaamu muslim baa wuxuu ahaa laqinuu mawtaakum laa ilaaha illa allah kuwiina dhimanayo waxa u laqintaan laa ilaha illa allah inay yidhahdaan xadiid golo abu daawuudu warinaya oo sanadkiisuna uu saxiix yahay isagana wuxuu ku tilmaamay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka hadalkiisa ay ugu dambaysan laa ilaaha illa allah inuu jannada gelayo saa daraaddeed ayaa markaa loo maqashiinaya oo loogu laqinaya inuu yidhaahdo iyadoo amarkaa la qaadanayo iyo si uu u yidhaahdo uu dee jannada ugu galo wa yuqra'u cindahu qofkii muxtadarka ahaa ee lagu soo xaadiray agtiisa yaasiin ayaa lagu akrinaya suuratu yaasiin taana waxay u deliishay xadiid abu daawuud iyo ibnu xibbaan ay warinayaan sanadkiisana la daciifiyey wuxuuhi iqra'u calaa mawtaakum yaasiin kuwiina markaa dhimanaya ee mawdkii uu ku soo xaadiray waxaa ku akridaan suuratu yaasiin ku akhriya markaa mawtaakum waa kuwiina dhimanaya ibnu rifca iyo rag kale ayaa waxay dhahen kuwa dhintay lafdooda weeye oo calaa mawtaakum waa kuwiina dhintay oo qofkii dhintay agtiisa ayaa yaasiinkii lagu akhrinaya marka xadiidka daciifka ayaana markaa arrinkaa loo deliishaday waxaanay markaas yidhahdeen culimmadu dee axwaashii qiyaamaha iyo bacdigii iyo isoo saarkii iyo ayaa markaa ku sugan suuraddan akhrinteedao marka lagu akhriyo dee waa xasuusanayaa waa xasuusanayaayo waxaa laga yaabaa inuu markaa dee toobad keeno oo ilaahay u noqdo oo waxyaalo badan markaa uu ku kaco oo waa shahaato oo ayaa laga yaabaa sidaa daraaddeed baa loogu akhrinayaa haddaan lagu akhrinna yacni waxa la yaaliyo wax qofkaasi uu noqonaya ma jirto innaga dadkeenna yani waxay dhahdeen bilaa gunaanad buu dhintay iyadoon la gunaanadin buu dhintay ama yacni wadaad baa la doonaya masaafo dheer baa loo soconaya wax laga maarmaana maaha waliyuxsin ha wanaajiyo qofkii xanuunsanaya ee lagu soo xaadirayo dannahu malihiisa birabbii uu ka malaysanayo subxaanahu wa tacaala ha wanaajiyo oo ilaahay inuu naxariisanayo oo u dembi dhaafayo waa inuu markaa malaystaa maxaa yidhi xadiidka saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi qaala ana cinda danni cabdii addoonkaygu wuxuu iga malayso ayuunbaan agtiisa ahay xadiid kaleo imaamu muslim isna wuxua laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi midkiin u dhibanin isagoo ilaahay malo wanaagsan ka malaysanaya mooyaane haddaba fa idaa maata markuu dhinto qumida indhaha ayaa loo laabi wa shudda waxaa la xidhayaa laxyaahu labadiisa lafgadhoodna waa la ysku xidhi bicisaabatin mara ballaadhan ayaa lagu xidhi waluyinad waa la jilcin mafaasiluhu xubnihiisana waa la jilcin wa sutila jamiicu badanihi jirhkiisa oo dhanna bithawbin khafiifin maro khafiifa ayaa lagu asuri wa wudica calaa batnihi calooshiisana shayun haqiilun wax culus ayaa la saaraya wa wudicahu waxaana la dhiga calaa sariirin iyo wanaxwihi wanusicad waa la siinayaa hiyaabuhu maryihiisa wa wujiha lilqiblati qiblada ayaana loo jeedin ka muxtadarin sidii qofkii lagu soo xadiray oo kale wayatawallaa dalika arrinkaana waxaa fulinaya arfaqu maxaarimihi maxaarimdiisa iyo xigtadiisa kii ugu dabacsanaayee ugu naxariista badnaa wayubaadaru biguslihi ayaa loo degdegi idaa tuyuqira marka la hubsado mowtuhu dhimashadiisa wa qusluhu haddaba maydhidiisa wa takfinuhu iyo kafandiisu wasalaatu calayhi iyo kutukashada lagu tukada wa dafnuhu iyo aasidhiisu furuudu kifaayatin arrimahaas oo dhammi waa furuudulkifaaya halkanna wuxuu sheekhu inooga hadlayaa wixii qofku marka uu dhinto loo qabanayey markaa wuxuuhi fa idaa maata qofkii marka uu dhinto qumida indhaha ayaa la ysugu qaban indhaha ayaa loo isaanu araggiisu u fool xumaanin waayo sida xadiidka saxiixa uu tilmaamaya imaam muslim uu warinayo nebigu wuxuu usoo galay abi salama oo dhintay waqad shaqa basaru araggiisana uu furan yahayoo had iyo gooraanana qofku markanuu dhimanayo waa ka araggiisu talligme ee meel sii eega markaasaa nebigu araggii u soo laabay waxau lihi ina ruuxa idaa qubida tabicahu lbasar ruuxda marka la qabto aragga ayaa raaca sidaa daraaddeed sidaa isugu soo celiya buu hi markaa qofu dhintee ugu horraysa isku soo celiya wa shudda laxyaahu bicisaaba waxaana lagu xidhayaa halkaa lafgareed labadiisaa lafgareeda hoose labadiisaa daane hoose iyo intana markaas sidaa maro ballaadhan loogu soo xidhaya bicisaabatin maro ballaadhan ayaa lagu xidhayaa oo halkan ilaa madaxa ayaa saa loogu soo xidhayaa taana macnaheedu waxa weeye inaanu afkiisu furnaanin oo aan bahaluu ka gelini afkiisina saasaa laysugu xidhayaayo maro ballaadhan baa halkaa inta laga soo mariyo labadaa lafgareed baa halkan lagu soo xidhaya saa loogu soo dhagsiinaya waluyinat waana la jilcinayaa mafaasiluhu xubnihiisa iyo kala baxyada kala goysyadana waa la jilcin macnaha gacanta dib ayaa laysugu celinayaa saasaa gacanta laysugu celin yacni waxaa loo celinaya halkaa cududda ayaa loo celinayaa waa la fidinaya saasaa loo celinaya dhudhunkana bowdada ayaa loogu celinoo saasa ayana laysugu laabayaa taa macnaheeduna waxa weeye haddii markaa qofku dhinto intaa uu sii diiran yahay xubnihiisa saa laysugu celiyo waa halkaynaynu iskujabinta innagu nidhaahno ha dhowto xubnihiisii way kala baxbaxayaanoo waa la maydhi karayaayoo kafantii gelinteedu way sahlanaanaysaa laakiin sidaa uu ku fidsan yahay ee uu ku dhintay haddii lagu daayo ha dhowta meel laabbaysaa ma jirto saa daraaddeed suu u fududaado maydhitaankiisa iyo kafanta gelinteeda iyo waxyaalahaasoo dhan ayaa xubnihiisana laysugu celinaya laysugu jebinaya wa sutira waana la qarinayaa jamiicu badanihi jidhkiisa oo dhan bithawbin mare ayaa lagu qarinaya haddii aanu muxrimin hadduu muxrimaana dee madaxii ayaa markaa la muujin maxaa xadiidka khafiifin weliba mare khafiifaho dee busto iyo wax weynoo markaa cunaysiya oo dabeetana inta uu dhididiyo laga yaabo jidhkiiba dee inuu googo u fasahaado lagu samayn maayee mare khafiifahoo jilicsan ayaa dusha laga saaraya sida xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamayey annahu sala la sujiya waxaa lagu daboolay xiina maata bithoobin xabira mare markaa maryaha qudniga iyo cudbigaah iyoman laga keeno ayaa la saaray wa wudicahu waxaana la dhigaya calaa batnihi shayun haqiilun shay culus ayaana markaa calooshiisa la dhigaya waa in wax caloosheeda laga saaraayo si aanay markaa calooshu u dibirin oo aanu markaa u fuurin awgeed ayaa wanaagsan bay dhahaen wax yar culus in calooshana loo saaro wa wudicahu waxaana la dhigaya calaa sariirin wa naxwihi sariir iyo wixii lamida shay sare ama meel sare ayaa markaa la saaraya si dhulkaa markaa qoyaankiisaasi aanu dee ugu soo muusinoo aanu markaa jidhkiisa u waxyeelaynin wanusicad waana laga saaraya waa laga siibaya hiyaabuhu maryihiisiina waa laga siibayaa oo inta kuwii hore laga saaro ayaa dabeetana marada khafiifkaa jidhkiisoo dhowood la wada saarayaan wax gaarahoo markaa maydhitaan gaaroo xilligaa lagu sameeyana ma jiro dadkeennu waxay iska cadaysa waxa la idhaha xoon baa laga rogayaa markaa u horraysee maryaha laga saarayo waa la maydhayaa dabeetana maradaa yar baa lase halkaasaa la dhigaya oo xoon wax la yidhaha baa laga rogayaa baydi waxaa ku xoonsan may sheegin kutubtu soomaalidun baa sheegtay wa wujiha lilqiblati qiblada ayaana loo jeedinaya hadday suurtagal tahay ka muxtadarin sidii qofkii lagu soo xaadiray qiblada loogu jeedinayay saasoo kale ayaa loogu jeedinaya oo waa maxay haddii au midigta loo dhigi karayo dee midigtii baa loo dhigi haddii midigta ay suurtogeli weydana dee sidaa waxaa loo dhigay qadaadka ayaa loo soo dhigi oo wejigiisa iyo calacalihiisabana waxaa loo jeedinaya xaggaa qiblada wayatawallaa waxaana fulinaya daalika waxa aan soo sheegnay oo dhan waxa aynu nidhi laga soo bilaabo faidamaata qumida cinda isugulaabka iyo waxaasoo dhan waxa fulinaya arfaqu maxaarimihi dadkan maxaarimtiisa maxaarimtu waa dadkan xigtada aricimkaee qaraabadu ka dhaxayso ee haddii ay labiyo dhadigiin aan isgeyin oo kale oo hadday raga hadduu nin yahayna raggiibaa u qaban hadduu ruuxu dumar yahayna dumarkii caynkaas ahaabaa u qabanaya arfaqu maxaarimihi maydkan maxaarimdiisa iyo xigtadiisa maxramka ah inay iska haynin hadduu ruux dumar ahanla aanay isgeeyeen haddii ruux dumar ay tahay nin hadday hanlayda aanay isgeeyeen kii ugu dabacsanaanta iyo naxariista badnaa ayaa arrinkaa u qabanaya wayubaadaru waana loo degdegayaa biquslihi maydhitaankiisa idaa tuyuqina marka la hubaashado mowtuu geeridiisa mar haddii la hubaashado inuu dhintay oo la yaqiinsado oo amaraadkii markaan geeridu ay ka muuqdaanna waa in si dhaqsaa loo maydhaa oo deeta loo kanfaa oo loogu tukadaa oo deetana loo aasaa maxaa yeeley xadiidka abu daawuud ay warinayaan inkastoo xadiidka sanadkiisa la daciifiyey nebigu dalxata bnulbaraa ayuu soo booqday wuxuu nebigu uhi uma arka ninkaasi inuu dhintay mooyaane markaa dedejiya buu yidhi haddii markaa dee la qabtoo sidaa uu ku geeriyoodo dedejiya buu yidhi maxaa yeelay fa innahu laa yenbagii lijiifati muuminin an tuxbasa bayna dahraani ahlihi uma bannaana oo uma habboono qof muumin bakhtigiisu inuu ehelkiisa dhex yaallo eh mar hadduu dhinto oo la hubasado inuu dhintay waa in la maydhaa la kanfaa lagu tukaa deetana la aasaa innagu halkaa xadgudbyadaan kaga samaynay waxaa ka mid a in la yidhaahdo carruurtiisi baa yurub ka imanaysaa ama mid kalea kanada ka imanaya ha la sugo waa yacni xadgudub lagu samaynayo weeye iyo xaqiisa oo markaa meel lagaga dhacayo weeye waxaa kaloo dhacda in la yidhaha waa la dilay oo kii markaa dilay oo lagu soo xidho mooyaane laasimayo halkaha iska yaal waayo kaana waxay sidiisa in loo raadsado kanna in la aasaabay ahayd markaa mid yurub joogana lala sugi maayo mid markaa dilayna lala sugi maaye qofka inaan xaqiisa meel lagaga dhicin oo bakhtigiisa markaa la haysanin ee markaba la aaso waaya waajib wa quslu haddaba maydhidda maydka in la maydho wa takfiinu iyo in la kanfo wasalaatu calayhi iyo in lagu tukado in la qaado dabeed wa dafnu iyo in la aasaa furuudu kifaaya waa faral horto dadka muslimiinta oo dhan saaran laakiin waa fardulkifaaya oo haddii dadka muslimiintaa cid ka mida ay la timaado dadka intii kale waa ka dhacayaa haddii ay cid ka midii ay la iman weydana dee cid aliyaaliya ciddii ogoo dhan ayaa ku dambaabaysa wayo cidda lagula khidaabaya waa cid kastoo geeridiisa mid dhow iyo mid dheer midku doono ha ahaadeen waana ijmaac ay culammada muslimiintu arrimaha waa ku ijmaacsan yihiin akhbaar saxiixa baana ku soo aroortay inta badan waxaan astaanka ayaa ahayn xadiis saxiixa kusoo wada aroortay haddaba sidaasay u kala horreeyeenoo maydhigii ayuu noogu soo horraysiyen wuxu uhi wa aqalu lqusli maydhi inta ugu yari waa tacmiimu badanihi jidhkiisa oo lagu caamiyeelo biyihii bacda isaalati najaasi nijaas intii la tiray dabadeed walaa tajibu niyatu lkaasili kan maydhiya niyadiisuma waajibaysa fila saxi haddaan gabanno oo fa yakfiihi waxaa ku filan qarqaraquhu inuu markaa qarqoomaabaa ku filan ow qaslu kaafirin baa ku filan qultu waxaan ihi asaxiixu lmansuusu wujuubu gusli lgariiqi kaa biyaha ku dhintay maydhitaankiisu inuu waajib yahay weeye wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay halkan arrimaha fardulkifaayaha ah ee maydhidda iyo kafanta ay ugu soo horreeyaan ayuu maydhiddii inoogu horraysiiyey mid walbana wuxuu inoo sheegayaa aqal iyo akmal inta ugu yar ee laga kaabdoomaye faralkaasi uu ku dhacayo iyo inta ugu dhammayska tiran haddaba hadday kugu qabsato oo qof mayda maydhitaankiisu ay kugu qabsato wadaadun in la daydayayo kuwii maydka maydhin jiray masaajida ka soo daya maahae waxa weeye wa aqalu lqusli maydhinta ugu yari tacmiimu badanihi jirhkiisa ood biyaa wada gaadhsiisan weeye waa inaad jirhkiisa un biyaha si fiican aada u gaadhsiisaa bacda isaalati najisi intii aada nijaasa hadday ku sugnayd aad ka suulisay dabadeed haddii jirhkiisa ay nijaaso iyo wax ku sugan yihiin nijaasaad marka hore ka tiri marka aad ka tirto ayaa dabeetana biyaha un wada gaadhsiinaysaa jirhkiisa oo waa khilaafkii markaa xagga quslu nijaasa aynu ku soo marnay miyaanay mid quri ku wada fillayn mise kuma wada filla marka imaamu raafici oo kale ayaa tixinaya inaanay mid quri ku wada fillayn imaamu nawowina wuxuu markaa ku tegey inay mid quri ku wada filan tahay qof isagoo nijaasada hadduu janaabo ka maydhanayo raafici wuxuu leey waa inuu nijaasada iska sii maydha kadibna uu janaabadii ka maydha imaamu nawowina wuxuu lahaa hal maydhi waa ku wada filan yihin culamada qaarkoodna waxay ku jamcinayeen hadday cayniyo tahayna waa in laba maydhi loo yimaado hadday xugmiyo tahayna mid qudhaa ku wada filan marka dee qofkii noolaa markuu janaabo ka maydhanayeyba waxay idun jirhkiisa inuu biyaha wada gaadhsiiyo imika kan dhintayna waajibkiisa waa inaad biyaha un jirhkiisa wada gaadhsiisaa walaa tajibu niyatu lkhaasili kan maydhaya niyadiisu waajibi mayso niyada ayuunbaa fuqahadu siday uga hadlayaan mararkii qaarkood wax kaloo adag oo meel taagan bay ka dhigaan iminka dee safiinahaaba wuxuu lahaa niyada markuu ka hadlayay waa qasdu shayin muqtarinan bificlih waa shay aad u qasadood ficilkiisaan la xidhiidhiso iminka hadday qof maydho doonaysa inaad maydho dee waa qasadkaa iyo ku dhaqaaqidda aad fuliso un niyaduba waa intaa iyagana haddana niyadiibay wax gaara ka sii dhigayaanoo ay leeyihiin inuu niyeeyo oo marka waraysu soo dul taagay inuu niyada gashado inuu qofkan maydkaa maydhigii markaa waajibkaa maydhayo waxba waajib maaha isagoo iska maqan ayuu iskaga maydhi karaa macnahana waxa ka soo baxaya niyadu waajib maahadaa waxa ka soo baxaya hamarada waa kan inoo sheegaya walaa tajibu niyatu lkhaasili fi lasaxi asax haddaan qabanno inuu yacni qof maydhayaa yimaado uu niyeeyaay waxba waajib maaha oo mar haddaynu saanni fa yakfiihi qaraquhu hadduu berkadba ku dhexdhacu ku dhinto oo laga soo saaro dee kafatun baa la gelin weeyaan macnaheedu le qof inuu maydho oo maydhigiisa u qastiyaa may ahayn waajib may ahayne aw qaslu kaafirin ama gaara niyaba ka suurtagala inuu niyadiisuba ictibaar lahayne hadduu inoo maydho halkanuu mid jooga yuu yidhahdo waan maydhe waa la iskaga kaabdoomaya waayo qof muslima inuu niyeeyuu maydha waxba laga maarmaan ma ahayn qultu waxaan idhi waawi haddaanay asaxiixu lmansuusu waa wujuubu gusli lqariiqi qofka qarqoomay in la maydhaya inay waajib tahay weeye wallahu aclam oo wuxuu leeyahay waa laga maarmaan maxaa yeelay innaga ayaa layna faray qofka dhintay inaynu maydhno inaynu isficil la nimaadayno inagu samayno mooyo si kalena kuma dhacayo markaynu inagu maydhnaan buu inaga dhacaya idan markaa niyadii waa laga maarmaan kawrale wuxuu leeyay markaa hadduu gaalmaydo amaba u qarqoomo waxba markaas waa dhantayoo dambe looma baahna walakmalu haddaba se u dhammayska tirani waa wadcuhu in la dhiga bimawdicin khaalin meel khaali baa la dhigi mastuurin isagoo asturan calaa lawxin lawxiya wixii midka la midana la saaray wa yuqasalu waa la maydhi fii khamiisin baa lagu maydhi bimaa'in baaridin baa lagu maydhi biyo qabow wa yujlisuhu lghaasilu ka maydhayaana wayujlisuhu laqaasinu ka maydhayaana wuu fadhiisin cala almuqtasali meeshaa loogu maydhaya tashtiya wuxuugu maydhayeyba maailan xaalu yahay maailan isagoo wiili ama maailan isagoo wiilana ilaa waraahu xaggiisa dambe wayadacu yamiinahu midigtiisana calaa katifi garabkiisa ayuu saari waibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu qadaadka halkiisa yare markaa godan ayuu saaraya wayusnidu waa tiirinayaa dahrahu dhabarkiisana ilaa rugbati alyumna jilbkiisa midig buu ku tiirin wayumiru waa marinaya yisaarahu bidixdiisa calaa baطnihi calooshiisa imraaran baliiqan marin xeeldheer liyukhrija si uu soo saaro maa fiihi wixii ku jiray uma intaa kadib yudjicuhu waxa ui sheekhu waakmaluhu walakmalu sida ugu dhammayska tiran maydhitaanka marka laga hadlayo waxa weeye horta wadcuhu bimakaanin khaalin in la dhigo qofka meel khaali hoo qofkaa maydhaya iyo qofkaa biyaha ugu shushubaya laba iyo saddex wixii ay yihiin wuxuu leeyahay walasaxu waa walakbaru waa wadcuhu bimakaanin khaalin meel khaaliya in la dhigo oo ka madhan dadka oo aanay ku sugnayn qofkan maydhaya iyo ciddaa caawinaysa mooyaane meelaan cid kala joogin laba iyo saddex iyo afar waxay noqdaanba waa in lagu maydhaa weliga oo kale waa iska soo geli karaa oo iyadu markaas wax dhiba male walow yaanu maydhinbe weligiisi wuu imanayaa maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa markaa maydhay cali iyo fadl ibnu cabbaas iyo usabat ibnu zayd iyo sabt ibnu zaydna biyaha ayuu dhibay cabbaasna markaa waa taagnaa waa xadiid markaa ibnu maaja iyo ayaa warinaya sanadkiisana waa la daciifiya mastuurin weliba isagoo asturan oo iyaga lafdoodana dee waa laga sii asturi oo intay murux ka dhigaan halkaa dhigi maayaane markan maya isaga maladiisii ayaa saarnaanaysa weliba qamiis ayaa kusii wanaagsan calaa lawxin weliba waxaa la saarayaa loox iyo wax sare ayaa la saarayaa macnaha mastuurin waxaa laga wadaa meeshu waa inay meel asturan tahay oo yacni daaqad iyo gidaar bannaan iyo meel dadka dabadda jooga ay ka arkayaan waa inaanay ahayne mastuurin meel asturan oo ka asturan waa inay tahay dadka calaa lawxin weliba loox iyo wax sarana sida markaa nacashkii iyo sariir iyo wax sare waa in la saaraa sida nebigaba loogu maydhay sariirta iyo shayga sare sidaasaana weliba dee maydhitaankii sare u wanaagsan midda labaad inaanay rushaashka iyo waxaa ka dhacaya aanay qofkii dib ugu soo noqon oonay gaadhin darteed ayaa loo sarraysiinaya wa yuqasalu waana la maydhayaa fii qamiisin isagoo qamiiskiisii ku jira ayaa la maydhaya qamiis weynoo fadfaada isagoo ku dhex jira ayaa la maydhayaa ama yacnii go-ii markaa khafiifka ama maradii khafiifkaee la saaray ayaa markaa lagu maydhaya biyaa dusha laga shubayaayo gacantana iyadoo golofis la geliya ayaa hoosta laga marinaya biyahana dushaa marada laga shubaya leannahu saasoo asturan sida xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo sanadkiisuna xasan yahay nabiga sala allahu alay slm qamiis ayaa lagu maydhay waana inuu yahay un markaa shay aan biyaha celinaynin oo biyuhu ay ka dusayaan waa inuu yahay bimaa'in baaridin biyo qabow ayaa lagu maydhayaa waayo biyaha qabow jidhka ayay adkeeyaan kuwa kulolee jidhka ayay markaa kala furaan allahuma dee in wasakhiyo waxaankaasa in lagu gooya la doonayo mooyaane biyaha qabow ayaa u wanaagsan oo jidhka adkaynaya wayujlisu haddaba waa fadhiisinayaa alghaasilu qofkan maydhaya cala almuqhtasali shaygaa ugu maydhayo muqhtasal waa shaygaa loogu maydhayo ama sinxi ha ahaado ama yacni wax kala ahaade waxa loogu maydhayo ayuu ku fadhiisin maailan isagoo wilaya ilaa waraa-i xagga dambe welibana yacni toos usoo wada fadhiisin maayee yacni sidaasu u yar dabcin dhabarka ayuu u yar leexin si waxay leeyihiin hadday caloosha masalan ay wax ku jiraan oo kale ay uga soo baxaan si aan hadhowta marka la qaadee kafanta la geliya aanay wax uga soo bixin ila haddii sidaa mati loo soo fadhiisiya dabadiibaa xidhmaysa laakiin haddii sidaa dhinaca loo yar xaggaa dambe loo yar iilo yacni fadhigii buu ka yar kacaya dabeetana hadday wax ka imanayaan caloosha waa ka soo baxayaan ma ilan isagoo ilaya ilaa waraa'iya xaggiisa dambe yani maydka xaggiisa dambe saas ugu eeli wa yadacu yadahu gacantiisa wuxuu dhigayaa calaa katifihi garabkiisa ayuu gacanta duldhigi wa ibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu qadaadka halkaa godan halkaa yaro godan ee labada margid dhexdooda ayuu suulkana u gelinayaa gacantana garabkaa midig ayuu saa ugu qabanayaa ujeeddaduna waa maxay yacni horta waa soo qabasho wuxuu suulkana markaa halkaa qadaadka halkaa godan u saaraya inaanu markaa luquntu aanay dib u dhicin awgeed ayuu markaa gacanta saa ugu soo qabanayaa wayusnidu waxaanu ku tiirinayaa dahrahu dhabarkiisana ilaa rugbatihi lyumna jilibkiisa midigna halkaa dhabarka ayuu gu tiirinaya intuu saa u soo tiriyo ayuu dhabarkiisana jilibkaa midig u saaraya gacantiisiina garabkuu saa uga saari suulkana halkaa qadaadka gudan ayuu saa ugu qabanaya wa yumiru dabeedna wuxuu marinayaa yasaarahu gacantiisa bidix ayuu calaa batnihi caloosha saa uga marinaya imraaran baliiqan marin xeel dheer oo muxuu uga dan leeyi liyukhrija maa fiihi si uu u soo saaro waxa ku dhex jira haddii masalan dee ay saxare iyo waxayaan oo kale wuxuu markaa si ay usoo dhaafaan ay uga soo baxaan awgeed ayuu markaa gacanta saa u marinaya saa ugu duugayayo waxaa la diidayaa hadhowta marka la maydho ama la kanfo inay waxa ka soo baxaan ay soo dhaafaanoo dabeetana kafantii ama jidhkiisii u markaa wasakhoobaa laga yaabaya sidaa daraaddeed waa in imika calooshiisa markaa la sii saafigareeya uma intaa kadib yudjicuhu waa jiifinayaa liqafaahu qadaadka ayuu jiifinayaa wayaqsilu waa maydhayaa biyasaarihi biixdiisa walxaal calayhaa khirqa ay yacnii maro ay ku duuban tahay saw'atayhi labadiisa xumaysood uma yalufu ukhraa tu kale ayuu ku duubayaa wa yudkhilu usbucahu fartiisa famuhu afka ayuu gelin wa yumiruhaa calaa asnaanihi ilka ayuu marinaya wa yusiilu waxaanu tirayaa maa fii mankharihi labadiisaa dul wixii ku sugane min adan wasakha wa yuwadihu waa u weysaynaya kalxayi sidii kii noolaayoo kale uma yaqsilu ra'sahu madaxiisa ayuu maydhaya uma lixyatahu gergiisa ayuu bisidrin qasiliyo wa naxwi wixii lamida uu ku maydhaya wa yusarixuhumaa garhkii iyo timi madaxaba bimushtin shanlo ama garhfeer ayuu kufaydi ku feerhaya waasici lasnaani ilkaheedu ay kala fog yihiin birifqin si markaa dhimrina iyo dabacsanaana ayuu ugu feedhaya wa yaruddu waa celinaya almuntatafa waxa go-ayna ilayhi xaggiisa ayuu celin markaa waxau uhi sheekhu marka uu qofkii sidaa u soo fadhiisiiye ee calooshiisaa gacanta bidixu uga mariye ee yay wixii ku jiray marka ay ka soo baxaan uma yudjicuhu liqafahu qadaadka ayuu u jiifinayaa markuu qadaadka u jiifiyo wayaqsilu biyasaarihi gacantiisa bidix wuxuu ku maydhayaa wa calayhaa khirqa iyadoo khirqa iyo maro yari suuf yari uu ku dudumay hadda imka golofiskan yaree la xidho ayuu xidhanayaa dabeetana isagoo kaasi ku duuban yahay ayaa wuxuu maydhayaa saw'atayhi labadiisa xumaysood xubinkan hore iyo xubinkaa dambe ee dabada ayuu maydhayaa siduu qofka nooli u sijoon jiray oo kale sidii ugu sijaynayaa dabeetana wuu iska saarayaa golofiskaa wuu saarayaa markaa uma yalufu ukhraa mid kale ayuu gacantiisii bidix ku duubayaa wa yudkhilu dabeetana usbucahu fartiisa sabaabada gacanta bidix wuxuu gelinayaa famuhu afka ayuu gelinayaa wa yumiruha calaa asnaanihi ilkaha ayuu markaasaa u marinaya iyadoo xoogay biyaana uu raaciyey waa u cadayayaa wa yuziilu waa madmadad iyo luqluqashadii iyo istinshaaq iyo luqluqadii wa yuziilu waxaanu markaa suulinayaa fartiisa qoyanuu ku suulinayaa maa fii mankharihi labadiisa dul wixii markaa ku sugnaa ama min kharayhi ama man kharayhi labada waa la dhihi wixii markaa dulalkiisaa ku suganna waa ka suu leeyaha oo gacanta ayuu gelinayaa weliba waxaa la yidhi dadka sigaarka cabbaa xilligaasoo kale wax badan oo madow wixii ay qiiq halkan markaa ay ku karinayeen ay ku kaydinayeen ay ka burburinayeen waxaasaa markaa laga soo wadacabaalaya wa yusiilu maa fiihi min khalay ama man khalay min adan ee wasakhaana uu ka suudhin dulaalka wa yuwadi'uhu waan u weysaynayaa kalxayi sidii qofkii noolaa loogu weysiinayey ama kalxayi sidii kii noolaa siduu weysaysanaya oo kale ayuu weysaysanayaayo yacnii saddex saddex jeer ayuu markaa u weysaynayaa oo marka inuu dee wejiga iyo afka iyo sanka iyo maydhayana kor ayuu markaa madaxa ugu soo yarqaaday markuu intaa dhammeeya uma yaqsilu ra'sahu madaxa ayuu maydhayaa uma lixyatahu garka ayuu maydhi bisidrin wanaxwihi wuxuu ku maydhaya markaa sidriga sidrigu waa qasilka waagaalinta gobka ee markaa la ridqay oo markaa halka saabuunta baryaaba iyo khidmiga geedka la yidhaahda iyo ama saabuun iyo dee shaambo iyo wixii la mida ayuu ku maydhayaa wa yusarixumaa waana feerayaa timihii madaxa iyo kuwii garhka bimushtin bimashtin bimishtin bimushtin waa musallasulmiim saddexda waa la xarakayn karaa shanlo ama garfeer ama saqaf midkaa doontaba dheh waasicil asnaani ay markaa ilkaheedu kala fog yihiin oo aan markaa dee mid cidhiidhi oo timaha soo goysa aan ahayn mid markaa ilka waaweyn ayuu markaa ugu feerayaa birifqin si rifqi iyo dabacsanaani ay ku jirto ayuu markaa garhka iyo timahaba ugu feerayaa wa yaruddu waanu celinayaa almuntatafa wixii tirmay ee soo go'ay ee timahaya garfeedha soo raacay ilayhi xaggiisa ayuu celinayaa kafantiisa ayuu markaa ugu ridayaa si ay markaa dee waa qayb malha ka mid ahay isaga markaa ula godgalaan intuu ka saaro meelaha ku tuuri maayo wa yaqsilu wuxuu maydhayaa shiqahu alayman dhinaciisa midig uma alaysar dhinaca bidix uma yuxarifuhu wuxuu rogayaa ilaa shiqihi alaysar dhinaca bidix fayaqsilu shiqahu alayma dhinaca midig ayuu maydhayaa oo mimaa kiada yelii la xidhiidha alqafa iyo wadahra ila alqadam ilaa gumadda uma yuxarifu haddana ilaa shiqi alayma dhinaca midig buu rogayaa fayaqsilu laysara kii bidix buu kadalik saasoo kale u maydhayaa fahaadihi tani ghaslatun maydhid weeye wayustaxabu waxaana la sunneeyaa aaniyatun wayustaxabu haaniya waxaana la sunneeyaa haaniyatun wa haalia mid labaad iyo mid saddexaad ayaa la sunneeya wa an yustacaana in la kaalmaystaa la sunneeyaa fi luulaa tore bisidrin aw khidmiyin sidii ama khidmigeedkaa la yidhaahdo uma yasubu maa'an qaraaxan biyo saafiya ayuu min farqihi geeska ama kugtadhe kaga shubi ilaa qadami ilaa gumudiisa bacda zawaali sidri sidrigaa iyo qasilkaa intii uu suulay kadib wa an yajcala inuu yeelaabaa la sunneeyaa fii kulli ghaslatin maydhi kasta qaliila kaafuurin in yaroo markaa kaafuura inuu yaro ayaa la sunneeyaa wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala maydhidii haddaba jidhkiisii la maydhayey ayuu halkan markaa sheekhu inooga gelayaayoo wuxuu yidhi wayaqsilu shiqahu layman uma alaysar eeg hadda qadaadku u jiifaa qadaadkii ma u jiifaa wuxuu maydhayaa dhinacaa midig waa qaybtan soo jeedda ee wajahadda ah ayuu maydhi oo wejiga ilaa iyo dee gomadda laga gaadhayo uma alaysar haddana dhinaca bidix qaybtan soo jeedka ayuu dee wejigaa dhinaciisa ilaa gombadaa bidix ayuu maydhaya markaa labadaa wajaadood oo wajahadda midig horraysiinaya wajahadda bidixna uu ku xigsiinayo ayuu maydhaya ilaa qofkii saasuu ugu jiifaaya uma intaa kadib yuxarifu wuxuu u rogayaa ilaa shiqihi alaysar dhinaca bidix buu u jiifinayaa markaa dhinaca bidix ayuu u jiifinayaa fa yaqsilu wuxuu maydhayaa shiqahu alayman dhinaca midig oo mima yalilqafa wixii qadaadka la xidhiidhay iyo wadahra dhabarkii ila alqadami ilaa gomodda markuu saa u jiifiyo ogobay dhinacii bidix way hoosaysaa dhinacan midig ayaa sarreeya dhinaca midig buu maydhayaa isagoo madaxa markaa qaybtiisa yeelaha qadaadka ka bilaabaya ilaa lugtaa midig gomadeeda ayuu maydhayaa uma yuxarifu ilaa shaqi اlayman haddana dhinaca midig ayuu u roganayaa fayaksilu اlaysar haddana dhinaca bidixee dambe dhinaca bidixee dambe ayuu maydhayaa kadalik saasoo kale markaa waa inaad saas uu fahantaanoonayaan iskee kiin dhexgelin marka hore qofka dhabarku u yaallay dhinacaa midig ayuu maydhaya min halkaa ama kugta laga soo bilaabo ilaa lugta laga gaadho haddana dhinaca bidix ayuu markaa saas si lagu maydhaya markuu dhinaca maydhaabo qofkii rogayaa wuxuu u dhigayaa dhinacaa bidix dhinacaa bidix markuu u dhigo wuxuu maydhayaa qaarkiisan sare labadiisan qaybood jirkiisa qaybtan saree midig ayuu maydhaya markuu qaybtaa maydhaabo haddana qaybta midig u dhigaya qaybtaa bidix buu dabeetana maydhaya ee dambe fayaqsilu aysar kadalik saasoo kale fa haadihi tani inta caynkaasee xaggan horena uu midigta ka maydhay haddana bidixda ka maydhay haddana labadaa rogideedoo xagga dambe uu ka maydhay fa haadihi haslatun maydhid keliya weeye haslatun waaxida waa hal maydhid keliya uun waad ku gaabsan kartaa markaa taa wa yustaxabu aaniyatun wa haalia waxaa la sunneeyaa mid labaad iyo mid saddexaad oo sidaasoo kale ah sidanu taanidoo kale ah mar labaad iyo mar saddexaad baa iyada la sunneeya waan yustacaana wa yustaxabu waxaas an yustacaana fi luulaa in loo kaalmaysatole bisidrin sidri in loo kaalmaysto waa qasilkii aw khimiyin ama geedka khimiga la ydhahdo isla markaa qasilkoo kalea in loo kaalmaysta iyla sunna iyo saabuun iyo wixii la mida uma intaa kadib yasubu wuxuu ku shubayaa maaan qaraaxan biyo saafi ah ayuu markaa ku shubayaa khaalisa qaraax ama uma yusabu waxaa lagu shubayaa maaun qaraaxun biyo saafi ama uma yasubu maan qaraaxan buu ku shubayaa biyo saafi ah min farqihi laga bilaabo yacni geeskiisa ama kugtiisa dheh halkaa tibaho ay ka qaybsamaan ilaa qadamihi ilaa gommadda waa inu markaa biyo saafiya ku wada shubaab bacda zawaali sidri intii sidrigaa iyo qasilkaasi uu ka baxay dabadeed ayuu markaa biyahaasaa jidhkiisa wada gaadhsiinaya wa an yajcala inuu yeelo ayaa la suneeya fii kulli khasla maydhid kasta qaliila kaafuurin waxooga yaroo kaafuura kaafuurkuna markaa waa geed markaas udug oo cadcaddo markaa imikadanba waa la helaayo kuwan kafanaayo iibiya ayaa hay in wax yar loogu daro ayaa markaa la sunay waayo jidhkana wuu xoojiyaa baa layidhi hawaamka iyo cayayaankana wuu ka eriyaa waan yajcala fii kulli qaslatin qaliila kaafuurin walow kharaja haddaba hadduu soo baxo bacdahu intii sidaa la sameeyey dabadii najasun baa soo baxay wajaba isaalatahu faqad in nijaasaasu la suuliyaa waajiba wa qiila waxa la maca alghusli waa in la suuliyaa mayridiina la socoliya in kharaja min alfarji hadduu ka soo baxay wa qiila waxaa la yidhi alwudu'i maca alwudu'i waa in la suuliyaa maca alweyso waxa uu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala walow kharaja bacdahu intii sidaa loo maydhay dabadii hadduu najaasu nijaasi ka soo baxdo saxaro ama kaadi ama dhiig waxbaa ka yimi wajaba waxaa waajiba isaalatuhu faqad waxaa nijaastaa ka soo baxday in la tiro oo la suuliyo maxaa yeelay faralkii waa dhacay nadiifinun baa loo baahaya nadiifintuna dee waxaa yimi oo meesha laga saaran weeye wa qiila waxaa la yidhi haddii aan weliba la kanfin weeyaane tajibu isaalatuhu inay la suuliyo ayaa waajib oo la tiro maca alqusli iyadoo maydhana la raacinayo waa in kharaja min alfarji hadduu waxaani xubinka taranka ka soo baxay waa in maydhitaankiina la socoliya waxayna la tiraa si markaa dee amarkiisa sida dhammayska tiran loogu khatimo wa qiila waxaa la yidhi wixii farjiga ka soo baxay tajibu isaalatuhu baa waajibaya maca alwuduu waa in wixiina la suuliya weysadiina la soo celiyaa haddii laakiin bacdalkafan ay tahay waxay leeyihiin waa la maydhaya nijaasada ayuunbaa laga maydhayaa wa yuqasilu arajula arajulu ninkii nin ayaa maydhi waalmar'ata almar'atu wa tuqasilu almar'atana almar'atu haweeney baa maydhi wa yuqasilu amatahu addoontiisii waa maydhaya wa zawjatu xaaskiisiina waa maydhaya wa hiya ayaduna zawjahaabay maydhi wayalufaani labadoodubana waxay gacantoodii ku duubayaan khirqatan maro walaa masa taabashana ma jirto fain lam yaxdur haddii aanu goobtaa imanin ilaa ajnabiyun ajnabi mooyaane ow ajnabiyatun mooyaane yumima waa loo gebagabayn fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wa yugasilu arajula arajulu ninka waxa maydhaya nin waalmar'ata almar'atu haweenayna waxaa maydhaysa haweenay oo mid walba dee jinsigiisa ayaa ku awlaysan wa yugasilu ninkii waa maydhaya amatahu addoontiisii waa maydhayaa oo waa u bannaantay addoontiisii inuu maydho wa sawjatahu xaaskiisii inuu maydhana iyadana waa u sugan tahay waxaanay markaa taa u daliishadeen xadiidka nisaa'iya ibnu xibbaan iyo ay warinayaan oo sanadkiisa sheekh albaani oo xasan ku tilmaamay inuu yidhi yacni waxba ku dhibi maysa iyadoo madaxu xanuunayo oo waa raasaha leh ayuu yimi markaasu yidhi maxaa ku dhibi haddaad hortay dhimato oo aan kumaydhan kufan kugu tukadon ku aaso yani waxba ku dhibi maayaan weeye haddaad hortay dhimato maxaa sidaas ayaan kuu samaynayaa wa hiya iyaduna zawjaha ninkeedii way maydhaysaa taana waxay u deliishadeen xadiid isagana ay warinayaan abu daawuud iyo xaakim iyo ay warinayaan sheekh albaani sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay low istaqbaltu min amrihi ma stadbartu maa gasala rasuulahi ilaa nisaa'uhu waxay tidhi caaisha haddii aan qaabili lahaa arrinkayga dee waxaan markaa u daba jeediyey arrinkaa markaa socday ee nebiga dee maydhitaankiisa ee hadda tegey hadduu maanta joogi lahaa oo aan hadda markaa ay ahaan lahayd maa gasala rasuululahi sala allahu alayhi wasalam rasuul allahi ila nisaa'uhu rasuulka ilahay dumarkiisa ayuunbaa mayri lahaa laakiin dee waa arrin tegey bay leedahay laakiin haddii arrinkaasi maanta saan wuxu garanayo uu taagnaan lahaa oo nebiga maydhitaankiisuu maanta taagnaan lahaa dumarkiisa ayaa maydhi lahaa bay tiri waylufaani sayidku markuu addoontiisa maydhayo ama labada ruuca isqaba midkood markuu midka kala maydhayo gacantii khirqatan bay ku duubayaan walaa masa taabasho waaqicun baynahumaa dhacayaana iyaga maydkana ma jirto ma habboona waayo waxay leeyihin kan khaasilka de waa shaaficiyo taabashadu markaas ayuu waati agtooda waysada burinaysay iltiqaau basharatay rajulun imra'a ayaa iyagu ahaayeen kan maydhaya ayaa weysadiisi buraysaa kan isaga la maydhayo mukalafbaa weysadiisu buri mayso lakin kan si aanay uga burin ilayn khirqo hadday gabadhi maydhaysa hadduu ninkii maydhayaba waa inuu golof ismaraa gacmaa gashada walaa masa taabasho dhexooda dhicina ma jirto fain lam yaxdur haddaba haddaanu imanin meesha ilaa ajnabiyun qof ajnabiya waana ruux dumara maydku aw ama lam yaxdur meesha ma imanin ilaa ajnabiyatu ruux dumarunbaa meeshii joogta maydkuna waa nin see la odhan yummima waa loo gebagabaynin filasaxi haddaan qabanno waxay leeyihin qof baa dhintay meeshii nina baa dhintay oo ruux dumarunbaa joogtaa waa ajnabiya ama ruux dumaraa dhimatayoo meeshii nin ajnabiya unbaa jooga see la odhanayaa waxay leeyihin yummima waa loo gebagabaynayaa filasaxi asax haddaan qabanno waa in loo gebagabeeyaa uun ilaa si kaloo lagu maydhi karaa ma jirta bay leeyihiin oo waxa dhahay ilxaaqan lifaqdi alqaasili bifaqdi aalati alqusli amaa waxaa la haleeshiinayaa uun qofkii markaa qaasilka ahaayoo biyo waaye oo kale hadduu biyo waayo dee sa u looma gebagabaynayn saasubaa imikana la samayno waa loo gebagabaynayaa qowlka aanigi wuxuu leeyahay maya yugasalu fii iyaabihi isagoo maryihiisa gabadha ay iskaga sugan tahay oo ninka iskaga sugan maryihiisuna ha lagu maydho isaguna weliba gacantiisa maraha kusii duudubo araggiisana intii markaas uu kari karo halaaba wixii laga maarmaana mooyaane qowl saddexaad baa kaloo yudfanu bilaa guslin walaa tayamum yani hala iska qariyun yaan lana maydhin lana gebagabaynin hala iska aso qowl labaad oo saddexaad o odhanayana waa jiraa wa wla rijaali haddaba waxa ugu mudan ragga bihi maydhitaanka waxa ugu mudan awlaahum bisalaati salaada kii ugu mudnaa wa bihaa ruuxa dumara mayditaankeedana waxa ugu awlaysan qaraabaatuhaa kuwii qaraabooyinkooda qaraabooyinkeeda ahaa wa yuqadamna dumarkaa qaraabada calaa zawjin baa laga hormarin fil asaxi haddaan qabanno wa ulaahunna daatu maxramiyatin ayaa ugu mudan uma alajnabiyatu uma rijaalu lqaraaba ayaa ku xiga ka tartiibi salaatihim sidii salaadaba tartiibtoodii oo kale qultu cali nawowi haddaanahay ila bna alcammi iyo wanaxwu wixii lamida mooyaane oo fakal ajnabiyi ajnabi ayuu markaa isagu la mid noqonayaa wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay wa wla rijaali rag waxa ugu mudan bisalaati bihi biguslihi qofkan maydhitaankiisa ragga waxa ugu mudan awlaahum bisalaati kii ugu mudnaa ku tukashada ku tukashada ciddii ugu mudnayd ayuunbaa halkan maydhitaankana ugu mudan oo dee markaas aabbihii iyo markaa sidii casabadu markaa ay u kala tartiibsanayd ayuunbaa markaa halkaana loo kala tartiibinayay markaa ciddii ugu mudnayd xagga salaada oo siday markaa u kala tartiibsanayeen casabaadka ayuunbaa halkan maydhitaan kale ugu mudan ee xadiidka abu daawud iyo bayhaqi ay warinayaan nebiga qasalahu camu lcabaas wa ibnuhu lfadl wa bna akhihi caliy ayaa maydhay wa bihaa wa wla nisaai bihaa bigusli lmar'a dumarna waxa ugu mudan ruuxa dumara maydhitaankeeda qaraabaatuhaa dumarka markaas qaraabooyinkeeda ee maxaarimtaasi inanteedii iyo dee walaasheed iyo wixii la midka ahaa wa yuqadamna dumarka qaraabadaa waxaa laga hormaraya calaa zawji filasca ninkii dumarka qaraabada ah ee maxaarimta ayaa ka horraynaya aanigu wuxuu leeyahay asxa ka hor jeeda maye isagaa dumarka ka horraynaya wa wlaahunna dumarkana waxa ugu sii mudan daatu maxramiya kuwaa maxramkaa ee haddii ay nin ahaan lahaydoo kale aan guursadeen ayaa ugu mudanoo inanteedii iyo walaasheedii iyo habaryarteediiyo edadeediiyo kuwa ayaa ugu soo xiga uma alajnabiyatu gabadhii ajnabiyadda ahayd ee markaas aanay waxba isu ahayn ayaa ku soo xigaysa uma rijaalu lqaraaba haddana raggii qaraabada ahaa ayaa markaa ku soo xigaya dee walaalihii iyo wixii la midka ahaa ka tartiibi salaatihim sidii salaada markaa ku tukashadeeda ay markaa u kala tartiibsanayeen ee ay markaa isu kala xigayeen ayuunbay markaa halkanna tartiibtoodu ay noqonaysaa qultu waxani nawowi haddaanahay ila bna alcammi in adeerka isaga mooyaane wanaxwow iyo wixii la mida fakal ajnabiyi isagu ajnabi ayuu la mid yahay oo waxaanu ka wadaa cid alyaaliya ciddii markaas aan maxram ahayn qaraabahaata laakiin qariibkasoon maxram ahayn oo ruuxan dumara gelaya isagu ajnabi buu la noqonaya ajnabi oo kaluu la mid noqonaya laakiin kuwii maxaarimta ahaa weeyaan markaa kuwan sanu soo kala tartiibsamaya wallahu aclam wa yuqadamu calayhim waxaa laga horraysiinayaa raggan azawju zawjkii ayaa laga horraysiinayaa fil asaxi asax haddaan qabanno hadduu ninkii gabadha qabay joogo raggaa qaraabada maxaarimta ayna joogaan zawjka ayaa horraynaya fil asaxi liannu isaga ayaa uu xiga aanigu wuxuu leeyahay ayagaa la horraysiinaya oo qaraabadu waa daa'imaysaa nikaaxina dee halkaasaabuu ku go'ay ayay ayagu markaa leeyihiinoo ayagaa ka horraynaya isna wuxuu leeyahay qowlkaa saxaahina ayaga ayaa horraynaya wa yuqadamu zawjkii waa la horraysiinaya calayhim raggii qaraabada ahaa wa yuqadamu calayhim raggii qaraabada ahaa zawju ayaa laga horraysiinaya fil asaxi asax haddaan qabanno walaa yaqrabu lmuxrimu ama walaa yuqrab wallahu aclam halkaa inoogu joogo